aad baad u mahadsan tahay in ka badan boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyme ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza marinka khaza ayaa waxay mar kale martigelisay duqeymo bahallimo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada gumaystaha yuhuudda wararkii naga soo gaaraya marinka waxay sheegayaan in duqeymaha maanta ay si gaara uga dhaceen deegaana ku yaala waqooyiga iyo koonfurta marinka duqeymo xagga cirka oo ka dhacay magaalooyinka khanyunis iyo rafax ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa tilmaamaya in xaafadda nasri ee ku taala magaalada rafax ay ku shahiideen siddeed ruux oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn baalima uu kaga imaaday dhanka cadowga yuhuudda dadka ku dhaqan xaafadan ayaana waxay bilaabeen haatan u barakacaan dhanka deegaanka talla suldaan isla magaalada rafaax sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn la bartilmaamaysadeen gaari ay saarnayeen dad shacaba oo ku socdaaliyey deegaanka cabasaan ee magaalada khanyunis waxaana halkaa ku shahiiday saddex ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khazayana waxay tilmaamtay in duqeymaha saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka khanyunis iyo rafax ay ku shahiideen afartan iyo kow ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaareen lixdan ruux oo kale geesta kale waxay maanta warbaynada caalamka si aada u tabinayaan xayawaanka loo yaqaana gaduudan oo weeraray ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda kadib markii uu ka soo gudbay xadka ay wadaagaan masar iyo marinka khaza wararka ayaa sheegaya in xayawaankan uu gudaha u galay saldhig ay leeyihiin ciidamada yuhuudda kadibna halkaasuu ku dhaawacay askar badan oo ka tirsan maamulka dulmiga ku caanbaxay ee gumaystaha yuhuudda weerarkan ciidamada yuhuudda kaga imaaday dhanka xayawaanka loo yaqaana gaduudan ayaa ku noqday mid lama filaan ah iyo arrinay si aada uga argagaxeen guud ahaan ciidamada dulmiga iyo xasuuqa ka wada marinka khaza banaanbaxyo looga soo horjeeda xasuuqay ciidamada yuhuudda ka wadaan marinka khaza ayaa ka dhacay qaar ka mid ah wadamada galbeedka iyo caalamka islaamka kumanaan ruuxoo ka soo horjeeda xasuuqa ciidamada yuhuudda ee ka wadaan marinka khaza ayaa iskugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waddamo ay ka mid yihiin morocco sbain faransiiska iyo ingiriiska dibadbaxyaasha ayaana waxay aayeen kuwa dalbanayeen si deg dega loo joojiyo xasuuqa ciidamada yuhuudda ee ka wada marinka khaza kaasoo mar kale dib u qarxay siddeed iyo tobankii bishanaynu ku jirnay maarso waxay sidoo kale ugu baaqeen dowladaha caalamka inay cadadisyo kala duwan saaraan maamulka gumaystaha yuhuudda si uu u hakiyo duuqeymaha xushlimada ee uu fulinayo dad aad u fara badan ayaa waxay sidoo kale iskugu soo xumeen afaafka hore ee safaarada yuhuudda ee ku leedahay magaalada london iyagoona kor u sidee booraray ku xardhan yihiin ari ay kaga soo horjeedaan xasuuqa isirsifeynta ah magaalada baariis ayaana sidaas la mida u martigelisay dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa yuhuudda ugu dambayntii maleeshiyaadka arsif ayaa dad raydaa ku dilay duuqimo ay ka geysteen magaalada mudurmaan ciidamada dacmu sariica ma arsif ee dagaalkaada kula jiray milatariga suudan ayaa maanta duuqimo ay ka geysteen magaalada mudurmaan waxay la beegsadeen gooba ay ku sugan yihiin dad rayd ah waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa duqeymahaasi ku geeriyooday saddex qofood oo rayd ah kuwaasoo kalaa laba carruur iyo qof haweenay ah halkay ku dhaawacmeen siddeed ruux oo kale oo iyagana ahaa dad shacab ah goobjoogayaal ayaa ku warramaya inay maqlin dhawaaqa toddoba madfaaco ku dhacaya xaafada ay degan yihiin dadka raydka oo ku taala magaalada mudurmaan weeraradan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada suudan ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku guulaysteen inay la wareegaan dhowr goobood oo istaraatiiji oo ku yaala magaalada caasimadda ayaal khartuum sida xarunta madaxtooyada bangiga dhexe ee suudaan iyo madxafka qaranka wararka caalamka dhegaystayaal caawow anaga intaa